ameerika ayaa dib u laabatay waxaa sidaasi lagu qoray ciwaanada wargeysyada ugu caansan ee dalka maraykanka saacado kadib markii maxkamadda sare ee waddankaasi mamnuucday in dumarku ilmaha iska soo ridi karaan go-aan rasmi ah oo shalay kasoo baxay maxkamadda sare ee dalka maraykanka ayaa lagu joojiyey mashruuc dumarka ameerikaanka ah u ogolaanayay inay ilmaha iska soo ridi karaan iyagoo aan cidi ka amar qaadan qaraarka maxkamadda oo ahaa mid la wada sugayay ayaa ka cadhaysiiyey malaayiin qof oo ameerikaan ah oo la dhacsanaa in ubadka yar lagu dili karo uurka hooyadood maxkamaddan oo garsoorayaasheeda ugu badan uu soo magacaabay donald trump madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ayaa ilmaha oo la iska soo rido ku sifaysay jariimo weyn oo halis gelin karta jiritaanka dadka ameerikaanka ah garsoorayaasha maxkamadda ayaa soo laabay albaabka ilmaha oo dumarka laga soo xaaqo waxayna maxkamaddu soo jeedisay in dastuurka waddanka laga saaro qodobkan sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii ayay dowladda maraykanka sharci ka dhigtay ilma iska soo ridista taasoo ka dhigan in konton sano gudahood dalka maraykanka ah sanad walba lagu dili jiray malaayiin caruur ah durbadiiba dibadbaxyo ballaaran ayaa camimay magaalooyinka waaweyn ee dalka maraykanka kuwaasoo ay dhigayeen dad ka soo horjeeda qaraarka maxkamadda siyaasiyiinta xisbiyada jamhuuriga iyo dimuquraadiga ayaa iyagana warbaahinta siyaabo kala duwan uga hadlay saraakiisha xeerbeegtada maraykanka waxay sheegeen in qaraarka maxkamadda uu xeedhiyey arrimo dhowr ah oo dhibaato ku ah bulshada inkastoo golaha koongareeska uusan weli ansixin go-aanka maxkamadda waxa uu ahaa go-aan gilgilay siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee maraykanka waxa keliya ay hadal hayaan shacabka ameerikaanka ah waa go-aankii ay maxkamaddu ku laashay qaraarkii ilmo iska soo ridista ee lagu dhaqmayay tan iyo sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii haweeneyda ameerikaanka ah ayaa loo ogolaa in ay ubadka iska soo riddo ugu badnaan soddon iyo laba isbuuc kadib markii ay uurka qaado taasi oo ah in ilmaha iyagoo nool la dilayay gobol walba oo ka tirsan maraykanka ayaa awood u lahaa inuu dhaqan geliyo waxay ugu yeeraan xaqa dastuurka dhicisaynta ubadka ama uu iska diido balse go-aankan cusub ee maxkamadda ka soo baxay ayaa si isku mid ah u mamnuucaya in dumarku ilmaha iska soo ridaan dhammaanba wilaayaadka maraykanka madaxweynaha maraykanka jo baiden ayaa dhaleeceeyey qaraarka maxkamadda wuxuuna ugu baaqay golaha koongareeska inuu soo saaro sharci ilaalinaya xaqa ay dumarka ameerikaanka ah u leeyihiin ubadka oo calooshooda lagu dilo madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa ku goodiyey inuu joojin doono mashruucan sanadkii laba kun lix iyo tobankii xilligii uu u ordayey madaxtinimada dalka maraykanka trump waxa uu magacaabay saddex garsoore oo uu u xilsaaray ka shaqaynta joojinta ilmo iska soo ridista balse afartii sane ee uu xilka hayay uma suuragelin inuu laalo qaanuunkaas siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ayaa ilmaha oo ay dumarka iska soo ridaan u arkaya jariimo halis gelinaysa taranka dadka ameerikaanka ah sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii ayay maxkamadda maraykanka soo saartay qaraar dib u adkaynaya in dumarku ay xaq u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridaan isla sanadkaas ayaana ilaa lix iyo labaatan gobol loo ogolaaday inay mamnuucaan ama ay ogolaadaan ronaldo reagan ayaa sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo toddobadii xilli uu ahaa xaakimka gobolka californiya wuxuu sharciyeeyey in dumarka ku nool gobolkiisa ay ilmaha iska soo ridi karaan balse sannado kadib markii uu u ordayey xilka madaxweynaha ayuu ka laabtay si uu codod badan uga helo dadweynaha ameerikaanka ah oo xilligaasi aad u diidanaa in ubadka caloosha lagu dilo ra-yi ururin la sameeyey ayaa muujinaysa in lixdan boqolkiiba dadka ameerikaanka ah ay taageersan yihiin mashruuca dhicisaynta ubadka ayna doonayaan inuu sii shaqeeyo qaraarkii soo baxay sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii mar walba oo dalkan ay doorashooyin ka dhacayaan ayay siyaasiyiintu si aad ah ugu doodaan sida laga yeelaya arrinta ilma iska soo ridista dumarka badanaa siyaasiyiinta xisbiga dimuquraadiga ayaa taageera sii jiritaanka qaraarka halka jamhuuriyiintuna ay si aad ah u diidan yihiin kuna tilmaamayaan musiibo halis ah oo in wax laga qabto u baahan dadka cunsuriyiinta ah ay isku fikirka yihiin trump uuna ku fogaaday jaceylka diirka caddaanka ah ayaa aaminsan in tallaabadan ay aad u yareynayso taranka dadka caddaanka ah oo ay aaminsan yihiin inay asal ahaan iyagu leeyihiin dalka maraykanka malaayiin qof oo ameerikaan ah ayaa taagan waddooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalkaas waxayna dhigayaan isku soo baxyo ka dhan ah qaraarka maxkamadda ka soo baxay ee lagu laalay ilmo iska soo ridista wariyaal ayaa sheegaya in jamciyaad iyo ururo maxalli ah ay ku baaqayaan in arrintan wax laga qabto hay-adaha sheegtay inay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa soo saaray bayaanaad ay ku dhaleecaynayaan go-aanka maxkamadda hay-adda amnesty international ayaa ku sifaysay go-aanka ka soo baxay maxkamadda sare mid halis ku ah waxay ugu yeertay xaqa ay dumarku u leeyihiin ilmo iska soo ridista arrinta in la xuso mudan ayaa ah in waxa ay sheegtaan hay-adahan oo ah ilaalinta xuquuqul insaanka uu liddi ku yahay waxa ay taageerayaan oo ah in bani aadam la dilo weliba qaab foolxun loo dilo tirakoobyadii ugu dambeeyey ee ay soo saareen ururada arrimaha bulshada ka faallooda ee dalka maraykanka ayay ku sheegeen in ugu yaraan laba milyan oo caruur ah sanad walba ay iska soo ridaan dumarka ameerikaanka ah arrinkaas oo aafo weyn ku ah jiritaanka dadka maraykanka ururadan ayaa ka dhigay in dhallinyaronimadu ay sii dabargo-i doonto dadka ameerikaanka ahna ay u badnaan doonaan kuwa da ah islamarkaana ay saameyn xun ku reebi doonto jiritaanka ummadeed ee dalkan marka si qoto dheer loo eego habdhaqanka waddamada reer galbeedka ee sheegtay inay gaareen xadaaradda iyo horumarka waxay ku sugan yihiin wax ka daran casruljaahiligai kufaartii qureysheed kolkaasoo gabdhaha la nolol duugi jiray balse kuwan ay kasii arxan daran yihiin oo ubadka ay ku dilayaan caloosha halka wakhtigii jaahiliga gabdhaha la diri jiray markii ay uurka hooyadood ka soo baxaan loona ogolaan jiray inay dhowr sano noolaadaan